ka dambaysa Radio Simba.
simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda Sifeeyaha xaqiiqda.
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan khiyaartana dhegaysataa ee halkani waa raadiyaha simbe ee muqdisho kusoo dhawaada qodobada wararka saaka aan idiinanana waxaa ugu waaweyn laamaha amniga degmada yaaqshid ayaa soo qabqabtay shakhsiyaad lagu eedeeyey in xilliyada habeenkii dhac ka geysan jireen xaafadaha degmadaasi maxkamadda gobolka galgaduud ayaa amartay in lasoo qabto rag lagu eedeeyey dil laga geystay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug guddiga fatahaadyada maamulka hirshabeelle ayaa si kulul kaga jawaabay hadalkii kasoo yeeray wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya maamulka somalilan ayaa maanta u dabaaldegaya soddon sano guuradii kasoo wareegatay markii ay ku dhawaaqeen inay ka go-een soomaaliya inteeda kale madaxweynaha maamulka galmudug ayaa guddi u saaray dhacdadii lagu dilay sheikh caan ka ahaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga madaxweynaha hirshabeelle ayaa guddi u magacaabay fatahaadyada hariye deegaanada maamulka hirshabeelle wasaare rooble ayaa loogu baaqay inuu fuliyo heshiisyadii uu ballan qaaday si uusan u fashilmin arrinta ku aadan dadaalada ugu jiro doorashooyinka dalka maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen shakhsiyaad ka dambeeyey xiisada kasoo cusboonaatay duleedka waqooyi ee magaalada beledweyne buracad koonfur afrikaana ayaa xalay muwaadin soomaaliyeed ku dilay gudaha dalkaasi koonfur afrika madaxweynaha hirshabeelle ayaa lagu dhaleeceeyey sida uu wajahayo maareynta fatahaadyada ku dhuftay caasimadda hirshabeelle ee jowhar dibaddana waxaa ugu daroon shirkadda duulimaadyada itixaad airways ayaa ku dhawaaqday inay hakisay duulimaadyadeeda israa'iil mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan ayaanu daleenahay akhyaartaana dhegaysatahay saaka waa talaado taariikhdana waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha shanaad may sanadka laba kun kow iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan ayaa saaka idii waramaya warkii oo dhan haddii aynu ku bilaabno dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa guddi u xilsaaray fatahaadyada kusoo noqnoqday deegaanada maamulka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa guddigan oo u xilsaaray arrimaha ku aadan fatahaadaha ayaa waxa uu faray inay sidaa ugu habboon ugu dhaqsiyaha badan u fuliyaan howlaha loo xilsaaray madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe xuseen guddiga uu u xilsaaray ayaa waxaa ka mid ah maxamed cali caadle oo gudoomiyaha guddiga loo magacaabay sidoo kale waxaa ku jira guddiga maxamed cumar cami oo ku-xigeen loo magacaabay saadiq salaad warsame xubin ka mid a guddiga ayaa loo magacaabay saalax maxamed xasan oo isaguna xubin ka mid a guddiga loo magacaabay maxamuud wabar xasan oo guddiga ka mid ah cabdikariin cali nuur iyo weliba caasho khaliif maxamed jaamac xuseen xaashi iyo weliba maxamuud sheekh cali oo isaguna guddiga xubin ka ah aadan barre maxamed iyo weliba sidoo kale waxaa ku jira cabdiweli sheekh cali iyo cabdulqaadir cabdulle guddigan oo ka koobnaa ilaa iyo lix iyo toban ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah cabdimahad oo sidoo kaleeto waxaa ku jiro cabdi waa cali jeete cismaan oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo cabdi macaan maxamed axmed meyre makaraan oo isaguna gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe dhammaan xubnahan ayaa loo magacaabay eh, sidii ay kaga shaqeyn lahaayeen fatahaadaha webiga shabeelle uu geysanayo oo gobolada hiiraan iyo weliba shabeellada dhexe uu ka geysanayo xal inay u helaan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa fatahaadada webiga shabeelle waxay ahaayeen kuwo si weyn saameyn ugu yeeshay deegaanada maamulka hirshabeelle Ee, haddii markaan aan eegno laamaha amniga degmada yaakshid waxa ay soo qabteen shakhsiyaad lagu eedeeyey in xilliyada habeenkii dhac ay ka geysan jireen xaafadaha degmadaasi waryahayaga faysal cabdi faarax ayaa haya faahfaahinta murtan ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo howlgallo qorshaysan xali ka sameeyey xaafado ka tirsan degmada yaaqsheed ayaa waxa ay gacanta kusoo dhigeen rag hubaysan oo la sheegay inay ahaayeen burcad kuwaas oo xilliyada habeenkii ah dhac ka geysan jiray xaafada ay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada yaaqsheed raggani burcadda ah ayaa lasoo qabtay iyagoo dhac ka geysanaya xaafadaha degmada yaaqsheed ee gobolkani banaadir ga- gaar ahaana agagaarka waaxda horseed ee degmadaasi yaaqsheed taliska ciidanka booliiska degmada yaaqshiid ayaa soo bandhigay raggan oo saddex gaaraya islamarkaana ku hubaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan sida bastoolado iyo midiyo taliyaha booliiska degmada yaaqshiid oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay howlgallada ay ciidamada dowladdu sameeyeen iyo ujeedka howlgalladaasi ciidamadu ay ugu dhaqaaqeen waxaana uu sheegay in dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada yaaqshiid ay cabasho ku aadan raggani burcadda ah ay usoo gudbiyeen ciidamada islamarkaana ciidamada ammaanka dowladdu ay ka jawaabeen oo ay soo qabteen raggaasi dhibaateyn jiray dadka shacabka ah waxaana sidoo kale taliyuhu intaas ku daray in raggan burcadda ku eedeysan ay cadaaladda horgeyn doonaan si loo marsiiyo ciqaabta ay mutaysteen
qowlaysato ee, baa maalmahan ilaa ee, ku haysatay ku haysay ummadda bulshada degan degmada yaqshid dhibaato ku haysay sida hortiina ka muuqata waxaa meeshan yaalla bastoolad waxaa yaalla mukhaadaraad waxaa yaalla tooreeyo waxaa ee, idinla hadlo- idinla hadlo qaar- qaarkood aragteen dadkii ay wax ku dhe- wax- wax ka dhaceen oo iyagu tilmaamaya dhahay ninkaan ay dhahay ninkaan ay dhacdhahaya marka sidaa daraaddeed waxaan rabnay waxaan ee, bulshada soo bandhigaynaa inaanu kaana ka jiifin oon u dadaalayno ina dhibka ay haystaan aan yani wax ka qabanno Saa- ma- halkaas sa- saasaan u nimid meeshaan Eh, horta anigu muddo ka yaroo kooban joognaa oon ku magacaabana meeshaan inta yaroo aan joognana dhacdooyin badanaa ka dhacdog tahay oo eh, horeyba wax looga qabtay kuwaanna waa ku- waa daba joogaan cabasho kasoo timada inaan ka jawaabnaa xaq u leenahay waan ka jawaabayna haddii lahayd burcadda cid kaste dadka dhibaato ku haysa ama burcad eh, midi wata ahaato ama mid hore wata ahaato ama mid kaleo si kale u raqaaraysa ahaato waxaan la- sharcigan hor keeni doonaa haddii lahaydmo waxaana u midaysannaha annagoo dhan oo de- eh, konsolka degmada ah ama hadday tahay nabad sugid hadday tahay eh, maamulka degmada hadday tahay booliiska waa ku- waa- waa ku midaysannahay cid yacni laga yeelaan ma jirto in ummadda dhibaato ku hayso
isku soo wadaduuba tani ayaa waxa ay kusoo aadaysaa xilli muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ay kusoo badanayeen kooxaha burcadda ah ee dhaca geysta xilliyada habeenkii ah, islamarkaana dadka shacabka ah ka furta moobeelada lacagta iyo agabyada kale ee ay wataan waxaana xusid mudan in tallaabo cajiib ah ay dadka shacabka ah oo raggaas burcadda ay uga soo horjeedaan ay qaadeen taasi oo ay ahayd in dadka shacabka ee muqdisho ku dhaqan qaarkood ay sameeyeen arrin cajiib ah islamarkaana ay bilaabeen in xilliyada habeenkii ah ay xiraan waddooyinka waaweyn ee xaafadahooda soo gala si dhacaasi ay uga hortagaan loo geysanayo
aad baad u mahadsan tahay faysal cabdi faarax dhinaca kaleetana madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa guddi u saaray dhacdadii lagu dilay shiikh caan ka ahaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sida uu ku waramayo cabdiraxmaan koronto madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu magacaabay guddi xaqiiqa raadin ah iyo baaris ku sameeya falkii afduubka ahaa iyo dilkii lagu geystay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sheekh cali axmed faarax oo ku magac dheera sheekh cali dheere kaa oo ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed ee dadka ka shaqeeya samafalka ee ka holgeri jiray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qoraal laga soo saaray madaxtooyada maamulka galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in koo iyo toban waa toddoba xubnood loo magacaabay in baaris iyo xaqiiqa raadin ay ka keenaan qaabka u dhacay dilka shiikha caanka ka ahaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay waa madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay saameyn badan ay ku yeelatay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug islamarkaana maamulka galmudug uusan aqbali doonin in dhibaatooyin waa dhacdooyinka noocan oo kale ah inay ka dhacaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug guddiga uu magacaabay madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ee ka kooban toddobada qof ayaa waxay kala yihiin muumin xuseen cabdulaahi oo loo magacaabay guddoomiye cabdixakiin maxamed xirsi oo loo magacaabay guddoomiye ku-xigeen siciid maxamuud jimcaale oo loo magacaabay xogheen gaashaano dhexe maxamuud axmed maxamed oo- oo ku magaca dheer cawil oo xubin ka ah guddiga iyo laba xidigle ciise axmed cali oo xubin ka ah guddiga cabdi jaamac cabdulle oo xubin ka ah guddiga iyo cabdirasaaq khaliif aadan oo xubin ka ah guddiga xubnahan ayaa waxaa la faray in ay baaritaan iyo xaqiiqa raadin ay ka keenaan qaabka u dhacay dilka shiiqa caanka ka ahaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug la koo iyo tobankii bishan ayay ahayd markii magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ay ka dhacday dhacdo dadka shacabka ee magaaladaas ay weli hadal hayaan waxaana hal- laga afduubtay gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sheekh caanka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray sheekh cali axmed faarax sheekh cali dheere waxaana la sheegay in maalmo kadib isaga oo la dilay in lagu arkay gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gaar ahaan deegaan u dhow magaalada goldogob ee isla gobolka mudug waxaana la sheegay in arrintaas ee walaac badan ay ka muujiyeen qeybaha kala duwan ee shacabka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxda maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegeen in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono raggii ka dambeeyay dilkaas shiikha ayaa waxa uu maamul u ka ahaa xarun samafal oo ka shaqeysa arrimaha samafalka islamarkaana ay ku xareysnaayeen caruur badan waxaana haatan socda baaritaano ku aadan sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyey dilka loo geystay allah u naxariistee sheekh cali axmed faarax sheekh cali raage waa sheekh cali dheere oo caan ka ahaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug
aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan dhinaca kaleetana guddiga fatahaadaha maamulka hirshabeelle ayaa si kulul kaga jawaabay hadalkii kasoo yeeray wasiirka maaliyadda xukuumadda ee federaalk soomaaliya guddiga ee fatahaadaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaana eedeyn u jeediyey wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beel iyadoo ay ku eedeeyeen inuu cuuriyaaminayo mashruucyada loogaga hortegayo fatahaadaha oo uu sameynayo webiga shabeelle iyo weliba deegaanada kala duwan ee maamulka hirshabeelle guddigan arrimaha fatahaadaha warqad war-saxaafadeedka kasoo baxay ayaa lagu yidhi guddiga arrimaha fatahaadaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle marka uu arkay war-saxaafadeedkii ee kasoo baxay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya uuna muuqday mid isdifaaca waxaa muhiim noqotay in guddigu ee xog sax ah oo dhammaystiran la wadaago bulshada soomaaliyeed bankiga adduunka waxa uu ansixiyey mashruuc kasoo waa mashruuca kaasoo ku aadan ee kasoo kabashada musiibooyinka taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii may labada kun iyo labaatankii heshiis isaabgarad ah ayaa waxaa kala saxiixday wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabelle taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii agosto labada kun iyo labaatankii oo ay kasoo wareegatay sagaal bilood waxaa hubaal ah baa layidhi haddii mas-uuliyad la iska saari lahaa in lagu fulin karo mashruucaasi muddo kooban dhibaato kuma dhaceen baa layidhi ummadda hirshabeelle janaayo labada kun koo iyo labaatanka ayaa dowlad goboleedka hirshabeelle waxa ay degniin ku aadan fatahaadaha markaasi laga baqayo iyo weliba muhiimadda fududeynta mashruucani ee ka hortaga fatahaadaha u gudbisay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyadoona ra-iisul wasaaruhu u yeeray wasiirka maaliyadda si loo fuli- loo fududeeya baa layidhi howlaha lagaga hortegayo fatahaadaha webiga shabeelle nasiib darro howlahani waxaa culays saaray baa layidhi wasaaradda maaliyadda iyo howlwadeenadeeda loo xil saaray mashruucan ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay ee guddiga fatahaadaha dowlad goboleedka hirshabeelle dhinaca eh, kaleetana haddii aynu eegno intaanan ka bixin wararka la xidhiidha fatahaadaha hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa lagu eedeeyey in uu markaasi eh, ama lagu dhaleeceeyey sida uu wajahayo maareynta fatahaadaha ee ku dhuftay caasimadda hirshabelle mid ka mid ah waxgaradka ee ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle oo la hadlay raadiyahan siinbe ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen maalmo ka hor mar uu u tegay keliya uu u sheegay in la xalinayo fatahaadaha webiga uu geysanayo iyo xaaladu magaaladu ay la leeliicayso muddooyinkii ugu dambeeyey nabadoon siciid xaaji cabdulle ayaa eedeyn kulul uu dusha kaga tuuray madaxweyne guudlaabe waxa uu sheegay in uusanba eh, diyaar u ahayn xal in loo helo fatahaada- fatahaadyada taa beddelkeedana uu muqdisho iska joogo waqtigiisa inta ugu badan tan iyo markii loo doortay xilkaas
dadkan asaanu dooranay asaanu u dooranay intii tabartiisa iyo garaankiisa inay dawaan asaa laga rabaa laakiin marka mooyada inay tabartiisa iska tahay saas mooyada tabarna iska tahay dinaka tabar baka tahay maxaa ka khaatir tahay maya maya wax ma jiraan wax ma jiraan maxay rumuud niman odaal iyo niman ganacsata ah wax qabto maana maadan wax qabto ma jira shuqul hadii wuxuu ayaaba jirin hadda waxaan kugulaaba jirin waxaan haddaan kugunaa nin maalintii doorta isugu dambe xamad halkaas uu aadaada wax uu haayo maanta oo leeyahay waxaas ama unasiyan huslanaaba jirin baan kugunaa kugulaaba طيب وانا مدح وانا مدح في سلاحي وانا مدح سلاح هذا هو مسكين نقول الماء عبارات هو مسكين تغير هو مدح للسلاح هذا اللي نقولها هو يقول هذه لكينا مدح للسلاح وحرام للسينا هو طبعا هذول قريب هنا يتاس له ما ندم واحد بان حجر مجرم فريق هو من ذي علينا وهذا تنفلك هي دولد هي واش إنه بكان قبلك شلون هذا حبنا يرشوا ولا هنا الجارة الله صوت من الناس اللي فلو ومدة سلامتنا
si kastaba ha noqotee maamulka hirshabeelle ayaa la ciirciirayo fatahaadada webiga shabeelle uu sameynayo iyadoona caasimadda maamulkaasi ee haatan tuulooyinka ku teedsan doomo leys ee kala gudbayo taasi oo sare u qaadeyso heerka uu la egyahay fatahaadaha webiga shabeelle uu sameynayo geesta kaleetana haddii aynu eegno dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa loogu baaqay inuu fuliyo heshiiskii uu u ballanqaaday ee mucaaradka si uusan u fashilmin ama fashil ugu imaan dadaalada loogu jiro xal u helidda doorashada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu natiijo xumo kala kulmayaa arrimaha ku aadan maareynta doorashooyinka dalka islamarkaana dhaleecin ay u jeediyeen mucaaradka waxaana hadda la sheegayaa in ra-iisul wasaaruhu uu qarka u saaran yahay inuu ku fashilmo heshiiska doorashooyinka dalka maadaama dhaleeceemihii ugu horeeyey uu la kulmayo haddaba aqooyahan cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo ka mid ah macadka cilmi baarista nabadda soomaaliyeed oo la hadlay raadiyahan siinbe ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddu hadda laga doonayo sidii ay u fulin lahayd heshiiskaasi si aysan u cuuriyaamin dadaalada kale oo ay ugu jirto xal u helidda doorashada waxaa la gudboomid sidii uu ballan qaaday heshiiskii inuu fuliyo sida ay mudnaanta u kala leeyihiin uu kala fuliyo u kala qaado oo saraakiisha waxyaalaha amniga ah wax laga bedelay suurtagal maaha doorasho la-aan sababtoo ah mucaaradka kasoo horjeeda ma aaminsana waa nimanka shalay dagaalayay arrintaas iyada ah oo sida aad la socotay milatariga oo kale hadda kalama amar qaataan marka waxaa loo baahan yahay inuu wasaaruhu ballanka u qaado lagu heshiiyo u furiyo si isaguna uu taariikh wanaagsan iyo magac wanaagsan uga tago ummadda soomaaliyeedna uu baar dahaba uu ka galo taariikhdooda dalkana doorasho hore uu gaarsiiyo sidii oo hore uu ballan qaaday taasaa lagu kala badbaadi kara haddii intaas la waayo waxaa dhacaysa in dib loo laabto oo kalsoonidii ay burburto dalkiina uu meeshii shalayla joogay ilaa iyo hadda ciidamadii sidoodii u joogaane geelin laysku keenayo weli waa la keenaa kaamki weli waa diyaar dalkii inuu dib u dhaco marka ra-iisul wasaaraha ayaa gacanta ku haya furaha badbaadinta dalka soomaaliya wallaahi waxaa dhici karaa wax kale ma ahan waxay sababi doontaa in dib u gurasho iyo shalay kala joogo la kala istaago lana qaadaco ra-iisul wasaaraha laftirkiisana laga soo horjeesto la yidhaahdana mucaaradka iyo guddi laysla wada ogol yahay in la wada dhiso heshiis inuu dhacaa mar walba muhiima wax kastoo dhaca waa in la heshiiyaa waxaa suurtagal ah marka in beesha caalamku ay soo farageliso ergeygii lasoo magacaabay oo midowda africa ay soo magacaabeen uu shaqadii ka qabsado kaasoo hadda maxaa la dhahaa laleeyahay waa heshiinay oo annagaa isku filan hadda isagii lagu leeyahay haddana waxay noqonaysaa taas ugu dambayntiina waxaa imaan doonta in gacan ka hadal uu yimaado dalkiina labaatanka sano ee ka badan si tartiiba loo soo dhisayana in maalmo gudahood lagu burburiyo arrintaasna waxay niyajab ku tahay runtii ummadda soomaaliyeed waana nasiib daro waxaadna moodaa arrintaas waxaa mas-uuliyadeeda iskale mar walba inuu dalkan badbaadiyo
si kastaba ha noqotee arrimaha doorashooyinka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ahaayeen kuwo isjiijiid ah islamarkaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya mucaaradka iyo weliba madaxda dowlad goboleedyada qaar ay ku kala aragti dunaayeen rooble oo loo xilsaaray hadda arrimaha doorashooyinka ayaana la kulmaya culeysyo dhowra oo ku aadan xal u helidda doorashooyinka maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen shakhsiyaad ka dambeeyey xiisad kasoo cusboonaatay duleedka waqooyi ee magaalada beledweyne cabdiraxmaan koronto markale hanoo waramay maamulka gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey xiisad guryo lagu gubay oo ka dhacday duleedka waqooyi magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cadow iidow muumin oo ah afhayeenka gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle oo waraysi siinaya idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulka ay- uu- maamulka uu xiisada dhacday uu ku baxay waxa uu sheegay in baaritaano la sameeyey kadib lagu soo qabtay shakhsiyaad lagu tuhmayay inay ka dambeeyeen in la gubo guryo dad shacab ay deganaayeen oo ku yaala duleedka waa deegaanka Ha- haraac ee duleedka waqooyi ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dhanka kale waxa uu sheegay inay jiraan dad kale oo lagu tuhmayo xiisada ee dabka ay ku shideen islamarkaana ay socdaan baaritaano lagu baadigoobayo shakhsiyaadkaasi afhayeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in maamulka gobolka hiiraan uu diyaar u yahay xalinta khilaafka beelaha u dhexeeya balse dad wax magarata ah ay ka dambeeyeen in la kiciyo xiisada iyadoo xalinteeda loo fadhiyo
waa mahadsan tahay Eh, labada beel horta ciidamada u kala diriraayo iidan qabasho lagu gaaro eh, yani maahan haddaan awoodda dowladnimadao dhan laysku ogeyneynin Eh, waa laba qabiil oo maaragtay runtii em, eh, gobolka eh, eh, wax badan deganaa waa laba qabiil oo waaweyn Een, dabcan labada qabiil dadkoodii iyo dhalinyartoodii ayaana hudka soo qaatay oo meesha kuran kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa ciddii ficilka samaysay ee maantay ayagoo gobashii labada oo fidsan tahay odayaashoodii dhaqanka iyo waxgaradkoodii baal maray ee soo gubay guryaha soo gubay horey waxaa gacanta dowladda lagu hayay dad soo gubay barkado ee isla socdhigii ee maanta kuwan lagu soo xiray ayayna ku xiran yihiin dhammaantoodna waxaan rajaynaynaa haddii la heshiiyana ee waxaa waaye een, dabcan odayaashu ay codsadaan in maadaama waxaana wax laga heshiiyey ay yihiin labadii qabiil dhexdoodana ee, laga heshiiyey in gacanta ee, ee, odayaasha lagu xushmeeyo lagu celiyo laakiin waxaa haboon in sharciga la mariyo waana la mari doonaa hadduu ilahay yidhahdo Ee, taliska booliiska ee soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa soo qabteen qaarkood een, hubkay wateen een, tirada saxda oo oo yacni sawriga la keenay markii kor iyo hoos laisku darana waa tiro ee togoniyo ah
duleedka magaalada beledweyne waxaa muddooyinkii waa muddooyinkii dambe ka taagnaa xiisad u dhexaysa beelo wada dega halkaasi waxaana shalay dhacay in guryo badan lagu gubo ama dab laba qabsiiyo taa oo keentay in xiisadda ay cirka isku sii shareeto maamulada dalka ayaa waxaa lagu eedeeyey inay wax ay ka qaban waayeen xiisadaha u dhexeeya beelaha wada dega gobolada dalka iyadoona dhowr jeer oo hore xiisadahaas ay sababeen in dad badan ay ku baxaan
halkaas aad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha siinbe ee muqdisho wararka dibadda haddii aan eegno shirkadda itixaad airways ayaa waxay hakisay dulimaadyadii ay ku tegi jirtay dhulka yahuudda shirkadda ee diyaaradaha ee imaaraadka laga leeyahay itixaad airways ayaa isniinta maanta shaacisay inay si kumeel gaar ah u joojisay tul- dulimaadyadedii oo ay ku tegi jirtay israa'iil halkaasi oo garoonka ugu weyn ee u dhow talaviib lana sheegay in lala beegsaday gantaalo laga soo ganay dhanka magaalada khaza isu tagga imaaraadka carabta ayaa sanadkii hore cadaadiyey xiriirka dulimaadyada ama aan ilaahdii caadiyeeyey xiriirka dulimaadyada ee israa'iil waxaana heshiiskaasi oo uu maraykanku gar- maraykanku garwadeyn ka ahaa uu imaaraadku ka dhigay ee dalkii saddexaad ee carabta ah islamarkaasina tallaabadaasi qaaday kadib masar iyo urdun baxrayn morocco iyo weliba suudaan ayaa iyana xiriir la samaystay yahuudda ethiopian airle waa itixaad ireland waxa ay si kumeel gaara u hakisay adeega dulimaadyada talaabiib taasi oo lagaga jawaabayo colaada ka socoto ayay shirkadda fadhigeedu yahay magaalada abuduway ku tiri bayaan ay soo saartay khamiistii ayaa hay-adaha ama hay-adda maamusho garoomada israa'iil waxa ay sheegtay in dhammaan dulimaadyada u socon u soconayo ee garoonka ee u dhow talaaviib ay u weecinayso garoonka kale ee roman la yidhaahdo ee u dhow magaalada koonfureed ee elit la yidhaahdo ee kadib gantaalo lagu soo tuuray mag- laga soo tuuray magaalada khaza itixaad ireland ayaa bishii abriil bilowday inay markaasi isbuucii laba jeer ay ku tagto safaro kala duwan garoonka diyaaradaha ee benjurion la yidhaahdo guud ahaanna warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha siinbe ee muqdisho saaxiibadana dhegeystow saakay waa naga intaa
su'aal